maanta waxaa la qorsheynayaa in magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug uu ka furmo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka waxaa magaalada laga saaray ciidamada lagu magacaabo haramcad oo horey halkaasi u sii joogay waxaana la sheegayaa in tallaabadaasi lagu dhaqaaqay markii qaar ka tirsan madaxda maamuladu ay ka qaybgalkooda shirka galmudug shardi kaga dhigeen in ciidamadaasi magaalada iyo guud ahaanba maamul goboleedka laga saaro haddaba si aynu in badan uga ogaanno jawiga ammaan iyo midka nabadgelyo ee uu shirkaasi ku qabsoomayo ayaan khadka ku waraystay wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi maamulka reer galmudug markay dadka reer galmudug arkeen inuu u shaqaynayo si daacada waxay siiyeen kalsoonidoodii taasina waxay keentay in lagu soo dhiirado oo galmudug ay markay broblemkeedii gudaha ay xalisatay inay haddana u istaagtay keliya intaas keliya maahane kii kale oo soomaaliya ay u guntatay taasina ay keentay inay dhigto gobasha hadda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka haddana intaasawekaanayne in madaxda sare ee qarankana lagu yeeri doono inay yimaadaan halkaan oo gooshaan qayb ka noqdaan waaya haddii aan hadalkaada qaybta ugu dambeysa ee su-aal kaa weydiiyo hindisaha ma galmudug buu ka yimid boqolkiiba boqol mise waxaa jiray dhinacyo kale oo fikirka iska lahaa oo ka dalbaday maamulka galmudug inuu shirkan qabto hindisaha galmudug waxaa weeye markii xil wareejinta madaxweynihii hore axmed ducaale iyo madaxweynaha hadda jooga eega cusub ee galmudug axmed cabdikaariyo qorqoor markii xil wareejintu ay ka dhacday magaaladan dhuusamareeb ramadaankii lasoo dhaafay in madaxweynuhu gogol u fidiyey uuna gogoshaasina waxay ku qotantay in dowlad goboleedyadana dowladda galmudug ay saaxiib la tahay dowladda federaalkana sidaasoo kale inay saaxiib la tahay taasi waxay keentay in meel lagu wada kalsoonaan karo oo la imaan karo oo aan aragti dhinac u janjeertana lahayn una wada dhexaysa dhinacyadoo dhani in galmudug ay tahay marka aragtidaas la xiriirtay ayuu madaxweynuhu shirarkii khadka laysugu soo galay ee madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada isugu soo galeen ayuu ka codsaday in gogasha halkaas mar horena uu fidiyey haddana weli ay taallo taasina markii u dambeysay inay timid in laysku waafaqo toddobaadka hadda shan casho ka hor shir ay galeen in laysku waafaqo in gogasha la dhiga caasimadda dowladda galmudug haddii aan dhinaca ammaanka u soo laabanno waxaa jiray ciidamo dowladda federaalka ah ee ka tirsan oo dhuusamareeb joogay qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyadana ay sheegeen in haddii la doonayo in ay shirkaas ka soo qayb galaan ciidamadaas laga kaxeeyo magaalada dhuusamareeb warkaa ma jiraa ma jiro warkaas waxba kama jiro ciidamadan la yidhaahdo haramcad ma u joogeen horey dhuusamareeb ciidamada haramcad way joogeen tiro badan bay ku joogeen tartiib tartiib ayaa loo qaadayey kuwoodii u dambeeyey ayaa shalay la qaaday wayna wax qorshe horey u yaalay oo taliskooda horey ugu yaalay ahaayeen marka ma ahayn wax ka yimid madaxda aad sidaad hadda sheegtay madaxda hadda shirka halkaan uga qayb galaysa qayb ka mid a ma ahayn ama galmudug lafteedaba wax ka yimid ma ahayn marka ciidamo horey kooban oo soddon iyo sideed iyo soddon iyo toddoba meelahaas gaaraya hadda marka wax ciidanahoo haramcadahoo jooga dhuusmareeb ma jiraan waa joogaan ciidan haramcada dhuusmareeb goormaa la saarayaa marka sida aad sheegayso oo qorshuhu uu ahaa taas waxaa weye talsiyadooda ay ku xiran tahay arrinta kale ee indhaha dadku ay qabanayeen waxay ahayd in madaxda maamul goboleedyada madaxweyne walba markuu imanayo halkaa uu ciidamadiisa gaarka ah la imanayay sida isagoo goob dagaal u socda sideedaba brotocolka wuxuu qabaa hadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hadduu booqanayo new york oo kale staafkiisa gaarka uu wadanaya waana loo ogolya bistooladahooda qoryahooda kulli ayagoo wata waa dal kale oo amni ah sidaas si la mid ah dowlad dowlad madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka marka ay ka qayb galayaan shirarka shirarkii amniga ee xamar ka socday ama madashii xamar ka jiri jirtay laba kun shan iyo tobankii iyo lix iyo tobankii dhammaan ciidamadoodo dhan way wadan jireen staafkooda gaarka way wadan jireen xamar bayna la joogi jireen oo caasimadii dalka ah oo dowladdii federaalka ay ku sugan tahay marka madaxweynuhu madaxweyne kastaaba wuxuu xaq u leeyahay isagu cidda uu amnigiisa gaarka ku aaminayo oo gurigiisa iyo xayndaabkiisa dabcan dee deegaankan guud oo weyn iyo magaalada markaas uu ku sugan yahay amnigeedana shaqo maaragtay weyn kuma lahan waxna kama qaban karo laakiin gurigiisa iyo xayndaabkiisa iyo gaadiidka uu saaran yahay intaba waxaa weeye amnigoodu iyaga ayaa maaragtay kalsooni ku qaba inay sugtaan marka ciidamo tiro badanna ma ahayn soddon soddon ciidana iyo labaatan iyo shan ciidana ayaa yimid waxaasna laguma tilmaami kara hadda ciidana waa staafka gaarka ee madaxweyneyaasha laakiin waa joogaan ugu dambayntii marka
hadda gaar oo haramcad calaamad gaar oo ku taalla ma jirtee ciidamadii nabad sugiddaa jooga ciidamada booliiska qayb ka mid aha jooga waxaa jooga ciidankii militariga xoogga dalka markaa ma garanayo haramcad waxa ay gaar la tahay oo maaragtay sidaas lagu buunbuuninaya guud ahaan ammaanka galmudug adigoo soo koobaya mudane wasiir bal si kooban sifo ama tilmaan uga bixi si dadku ay u gartaan al-shabaab ma joogaan galmudug halkee bay kaga sugan yihiin cabsida laga qaba inay dhibaato geystaan intee bay la eg tahay amniga guud ee galmudug sidee baa laysugu hadlayn karaa bal si kooban noogu sharax boqolkiiba toddobaatan dhul ku dhow waa dhul xora oo al-shabaab xorka ah waa dhul aan hal isbaaro oo awal laga yaabo dadka qaarkood weli maskaxdooda inay ku jirto hal isbaara laga soo bilaabo agagaarka matabaan ilamaa iyo gaalkacayo laamigu halow uu yahay oo wax ku istaajinaya aysan jirin marka laga reebo laba controlo waaweyn oo noo kala yaala gaalkacyo iyo matabaan agteeda waa dhulka qayb ka mida al-shabaabka gobolka mudug oo in koobana iyo gobolka galgaduud qayb ka midana kooxaha argagixisada ayaa ku sugan laakiin runtii kooxana filcaariya oo aan deegaan hal tuulana qabsan karin weeye si kooban shirka la qorsheynaya maanta inuu ka furmo dhuusamareeb oo madaxdii maamul goboleedyaduba ay ku wada sugan yihiin halkaa imise buu soconayaa maxaase natiijo ah oo laga filan karaa oo wax ka bedeli karta siyaasadda guud ee dalka soomaaliya dalkii wuxuu ku jiraa xaalad kala guura waad ogtahay mandatekii dowladda hadda jirta ee federaalka ahi waa sii dhammaad haddana ma jirto fifaalo iyo itijaah cad oo maaragtay dalkii uu aadayo doorashada uu aadayo nooceeda iyo meesheeda iyo wax laisku afaaqsiinay waxba ma jiraan runtii marka shirkani wuxuu hordhac u yahay in shir guud oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha dowladda federaalka ay isugu yimaadaan buu hordhac u yahay marka horena waxaa lagu bislaynayaa mawaaqifta dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka inay isku mowqif mawaaqiftooda isku soo dhawaato ra'yigooda ay isku soo dhawaato tala wada tala tala midaysan ay ka yeeshaan xaaladda hadda jirta ee cakiran sidii maaragtay loo loo waajihi lahaa dee hadda waad arkaysay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihiiba inay doorasho wakhtigeeda ku dhacda inay soo saareen maantay aan isleehayna waxa keenay arrintaasoo soo fududeeyey shirka halkan ka dhacaya inay arrin loo sii baasayo inay dhici karto inay tahay marka dhammaan hadda waxaad muuqata in loo wada socdo in doorasho waktigeedii wakti kordhin aan lahayn waktigeedii ku dhacda hanaan laysku wada waafaqsan yahay na ku dhacda sida ra-iisul wasaaruhu maanta uu caddeeyey madaxweynuhuna ku raacay marka dhammaan ina meelahaasi ku wada wareegayaan haddana waxaa moodaa mawaaqiftii inay isku soo dhowaanayso shirkan wixii ka soo bixi lahaay oo natiijo ah badankeedii in hadda horey loo sii sheegayba kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi oo khadka iigu warramayey